أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaaye ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a baydhaba maamulka ashaadaladirirka koonfur galbeed oo qabsaday doorasho cusub lafta gareen oo mar kale isku caana shubay kooxda riddada soomaaliya oo arrinkaasi diiday iyo ciidamo u jihaystay dhanka baydhaba wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonnaa lafta gareen oo bannaanka keenay sir in badan la qarinayay isagoo ka shanqariyey in xasan gurguurte uu madaxa bastoolad uga hayay hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ay afarta sano isla joogeen xuutiyiinta yemen oo ku biiray dagaalka bariga dhexe weeraro culusna ku qaaday yuhuudda sahyuuniyadda munaasabad lagu soo gebagabaynayay xalaqaad lagu weynaynayay qur-aanka kariimka oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waxaad dhegaysan doontaan culimo mas-uuliyiin salaadiin iyo marti sharaf kale oo kelimaad ka jeediyey in ka badan labaatan qof oo dhulgo ugu geeriyooday dalka tanzaniya ruushka oo sheegtay in uu dhulka soo dhigay in ka badan boqol diyaaradood oo daroona qodobadaas iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya haddaba aan ku bilowno barnaamijkeenna xiisadaha colaadeed ee ka taagan magaalada baydhaba haddaba waxaa arrinkaasi isha ku hayay oo falanqeynaya walaalaha maxamed xasan iyo cabdilfataax abuumuxsin sidaan la soconno toddobaadyadii lasoo dhaafay xiisad siyaasadeed ayaa ka taagnayd ee magaalada baydhabo iyo duleedyadeeda halkaasi oo ay isku hayeen maleeshiyaad taabacsan kooxda riddada iyo maamulka isugu yeeray koonfur galbeed ee uu hogaamiyo lafta gareen haddaba xiisadaasi maxaa ka soo kordhay halkayse ayay ku dambeeyeen dhaqdhaqaaqyadii ka socday duleedka ee magaalada baydhabo waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan oo si dhow ula socday xiisadda halkaasi ka taagan maxamed ugu horeyn bal soo dhowow maxaa cusub
bismillaah aad baad u mahadsantahay cabdi fataax magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maanta waxaa ka dhacay isbedelo siyaasadeed oo waaweyn kuwaas oo ka dhan ah kooxda riidada soomaaliya hogaamiyaha maamulka shahaadaladirka isku magacaaba koonfur galbeed ayaa ka dhaweeyey goodiskii uu horaantii bishan jeediyey oo ahaa inuu qabsanayo doorashooyin ee isaga uu madax bannaan yahay isagoo saacad gudahood lagu doortay guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulkaasi isgaarsiinta magaalada baydhabo ayaa gebi ahaanteedba maanta barqadii hawada laga saaray saacado badan ayay magaaladu ahayd isgaarsiin la-aan kadibna waa la soo daayey cabdicasiis lafta gareen ayaa khudbad jeediya markii madaxweynaha loo doortay kadib wuxuuna weer dhanka afka ah ku qaaday xasan gurguurte wuxuu yidhi aniga iyo madaxda kale oo ula jeedo maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug hogaankooda saddexdeynaba bastoolad ayaa madaxa nogala haya ayuu yidhi maanta runtii khudbadii uu jeediyey aad ayaa loola anfiriiray wuxuu yidhi xasan garguurta afartii sano ee lasoo dhaafay madax ayuu bastoolad nooga hayay khaas ahaan isaga ayaa iska xog waramay aad iyo aad waxa uu yidhi xoog ayaa laygu haystay Mhm.
een waa lii hanjabaayey Mhm.
dhaqaalaha in laga jaranayo lii hanjabaayey in safarka laga joojinayo xataa wuxuu yidhi naftiida ayaa halis- halis la geliyey aad iyo aad Een, sidaas ayaan ku joognaa ayuu yidhi haddana waan ka soo baxsaday Mhm.
Een, gudoomiyihii baarlamaanka ayaa la doortay Mhm.
lafta garina goobta ayaa ee, lagu caano shubay Een, doorashadu cabditax ulayaab ayay ahayd Mhm.
oo hal saac gudahood ay waxaas oo idil ay ku dhaceen gudoonkii macal gudoonkii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii iyo macal madaxweynihii musharaxiintii khudbadahooda wax dhanba ma saacadii ku dhaceen hal saac ayay ku dhaceen Aad oo iyo aad.
warbaahinta aad ayaa loogu maadeysanaya baraha bulshada waxaa la oranayay waxay ahayd doorasho isku karis ah aad iyo aad yacni hal mar ayay waxay wada dhaceen tii axmed madoobe tanaaba ka daranba tan ayaa ka darneed aad iyo aad Een, sidaas oo ay tahana runtii wuxuu helay bogaadin iyo wuxuu helay hambalyo lama Tahniyada- filaan ah tahniyada iska soo dardacay.
siyaasiyiinta mucaaradka oo idil wixii xasangar gurti ka soo horjeeday Mm.
oo ugu horeeyay farmaajo shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur cabdikariin xuseen guuleed iyo dhammaanba siyaasiyiinta oo idil Mm.
way hambaleeyeen aad iyo aad dhanka kalena ee, waxaa dhacday in qolana ay cambaareeyaan oo Aha.
kooxda ridada ay ugu horeyso iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah Een, kooxda ridada durbadiiba bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in doorashadaas aan la aqbali karin Mm.
ee, isla markaasna een, xoog lagu muquuninayo inkastoo bayaanka aan xoog muquunin loo adeegsanin haddana waxaa ee, muuqatay oo siyaasiyiintu ee, kooxda ridada ay sheegayeen in aan la aqbali karin doorashadaas doorashadaasi bal cabdifataax waan dhegeysanoo qayb ka mid ah khudbadii lafta gareen halkaas uu ka jeediyey oo ku qoreeyey In- in isaga iyo qoorqoori cali guudlaabe een, xasan garguurti afar sano ay iskula joogeen iyadoo bastoolada madaxa looga hayo aad iyo aad ma- kuwii kale maqan yihiin kuwo kale la qasbaayo in la yidhaaho waa la ansixiyey maalinkii la ansixiyeyna la yidhaaho qof dambe oo wax la weydiinayo ma jiro amar la soo saaray la yidhi kuwa maqan ma imaan karaan eraboorada ha laga xiro maanta kadib wax looga baahan yahay ma leh danti laga lahaa waa laga gaaray waxa la suubiyeyna wax soomaali raalli ka tahayna ma ahayn waxaan raalli ka ahaynna ma ahayn waxaan ku heshiinayna ma ahayn wax la isqasbaayey oo bistoolad madax la isaga hayay ama waa ku dilayaa ama waa ila jiraysaa ama waa ku ceyrinayaa ama waa ila jiraysaa aragtidayda waxbo kama bedeli kartid adiga shahaado zuur baa ii noqonaysaa wixii aan sameeyo gacantaa taagaysaa muddaan ku soo jirnay joogitaanka asaga ahaa anagoo joogno ya haddana waxaa la yidhi markaan waa laidi- waa idiin dhammaatay joogitaan dambe lainkama rabo wax dambe oo loo baahan yahay ma lehe iska baxa Een, intaas kadib isna waxaa hadlay xasan garguurti xasan garguurti hadal uu jeediyey wuxuu yidhi lacag fara badan ayaa doorashadan inooga baxday suurtagalna ma ahan in een, lafta gareen uu heshiiska ka baxo oo isagu doorasho u qabsado waxaa lacagta ay uga baxday ma doorashada qof iyo codka haa mashruuca doorasho iyo qof ayaa lacag fara badan nooga baxda uu yidhi Ma ka laaban karnaa?
lacagtaasna waxaa loogu yeeray beesha caalamka kama helin yacni waa lacagtii dhulka shacabka muslimiinta uu ka boobay.
boobay Aad iyo aad.
ayuu doorasho gelinaya dabcan Mhm.
marka wuxuu yidhi marnaba ee, meel ka- uga naqda ma meel looga naqdo ma lahan maanta ragga qaarkiis aan is haysanaa waxa waaye waxaan haynaa waa documented saxiixoodiyaa ku yaallo labaatan heshiis ka badan oo ay galeen oo ku saabsan doorasho qof iyo coda qarash badan ayaa ummadda soomaaliyeed ay ku bixisay dalku doorasho qof iyo coda inay ka dhacdo beesada iyo qarashka lagu bixiyey doorasho qof iyo coda inay dhacdahay sida hadda gud- guddoomiyaha waddadan uu ka sheegayo kale hal shilin oo ajnabi uu bixiyo kuma jirto hal shilin oo ajnabi oo nagu taageeray doorasho qof iyo coda dalkan inay ka dhacdo haba yaraatee ma jirto Een, lafta garan ayaa ka daba hadlay oo u muuqda in la socday khudbadii xasan gargurti muqdisho uu ka jeedinayay Aad iyo aad.
waxa uuna yidhi warniyo haddii lacag annaga aan kaa cunnay Lacag hanoo dilin.
lacag hanoo dilin aad iyo aad Ma- marka siyaasiyiinta murtadiinta ah ee kooxda ridada iyo maamulada shahadala dirarka ah hadalladaas ay maanta jeedinayeen lacagta adi maadan lahayn markii lagu dooranayo hal shilin maadan wadan lacagta lacagtii soomaaliyeed ay ahayd iskuday fiican baa samaysay waa dhammaystiri weysay iskudayga asagaha soomaali ha ku kala qaybinin lacag darteedna ha noo dilin haddii lacag darteed aa noo dilayso lacagta intay ahayd noo sheeg soomaali baa naga bixinaysee waa iska bixinaynaa hana dhammayno
doorashada ka dhacday magaalada baydhabane waxaa dadku ay leeyihiin waxay aastay oo ay dugtay wixii la oran jiray doorasho qof iyo cod ah iyo mashruucii mudukorarska ahaa ee waday xasan sheekh aadan madoobane miiska u garaacayay aad iyo aad maxamed waxaan la soconaa in maalmihii u dambeeyey ciidamo xashdi ah ama ashaamud ah laysugu kaalkeynayay magaalada burhakaba ee qaarkood ka imaanayeen xudur degmooyinka kale ee ka goostay lafta gareen qaarna ka imaanayeen muqdisho ilaa gobolada dhexe ciidankii murtadiinta ee difaacyada kaga jiray shabeellada dhexe iyo galguduud ayaa halkaasi lagu soo shubay ciidankaasi ee huwanta ah bal halkii ku dambeeyeen maxayse qabteen tan iyo intii halkaasi la keenay waa mahadsantahay cabdifataax saaka aroortii hore ayay ciidamada murtadiinta iyagoo lugeynaya qaarkoodna gaadiid ay wataan waxay kasoo ambabaxeen degmada buura kabo gobolka baay waxayna usoo jeesteen dhanka magaalada baydhabo waxay soo gaareen deegaan lagu magacaabo luhabar oo qiyaastii labaatan kilomitr ilaa shan iyo toban kilomitr u jira degmada buura kabe wadada laamiga ee dhanka galbeed u jira halkaas ayayna ku sugan yihiin ilaa iyo hadda diyaarada ayaa mar kale maanta ciidamo dejiyey baraha bulshada ayay kooxda ridada ku faafinaysa ciidamadooda oo sii socdo waxayna u muuqdeen fariimo siyaasadeed oo loo dirayay lafta gareen kahor intii uusan doorashada qaban laakiin iyadoo colkii uu ku wajahan yahay magaalada badabo ayuu doorashadii hal sac kusoo gabagabeeyey kadibna uu ku helay bogaadinta siyaasiyiinta mucaaradkaa cabdifataaxow gobolada ba iyo bakool khilaafka u dhexeeya murtadiinta dhexdooda waxaa ka jira isjiidasho iyo isriixriix dhanka maamulada degmooyinka dhammaanba degmooyinkan hadda siyaasiyiintu isku hayaan murtadiinta ah waxaa gacanta ku haya ciidamada xabashida etoobiya mana jiro dhinac shan kilomitr magaalooyinka ama degmooyinka banaanka uga bixi kara degmada lagu magacaabo berdaale oo kamid ah degmooyinka gobolka baay maamulkii ka jiray saraakiil ciidan ayaa saacadihii u dambeeyey markii lafta gareen uu isku caleyma saaray madaxweynaha koonfur galbeed markiisi labaad waxay yidhaahdeen anagu gees ayaan u boodnay waxaana la safanahay federaalka waxaa laleeyahay lacago ee aan caadi ahayn ayay maamulada degmooyinkaas ka jira ay ka helayaan kooxda ridada oo lacaga ayaa lagu faraqayaa saraakiisha murtiinta markay lasoo xiriiraan maamulada waxay leeyihiin waayahay lafta gareen waa kasoo goosanaynaye bal idinkuna jeebka gacanta geliya sidaas ayaa lacaga laaluusha ay ku helayaan waxaana dhici karta in isbuucyo kadib markii ay arkaan in tusaale lafta gareen oo iska difaaco colkii oo kale inay meeshooda ay ku laabtaan marka arrimahaas iyo xiisadahaas siyaasadeed iyo kuwa military ayaa ka jira gobolada baa iyo bokool magaalada baydhabo xarunta gobolka ah waa meesha ugu daran hadda dhinacyadu ay ku loolamayaan oo loo beratumanayo magaaladaas isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa qaxay dad lagu qiyaasay shan iyo toban kun ilaa labaatan kun oo ruux oo colaada u dhexeeya murtadiinta dhexdooda kasoo cararay inkastoo maleeshiyaadka mucaaradka magaalada laga soo fogeeyey oo waayadan magaalada buura kabo ay ku sugnaayeen haddana hadda ay u ruqaasadeen dhanka buura kabo baydhabo ayaan ku wajahana ay leeyihiin kolkii hore waxaa laga yaabaa jira sheegashada ay ah in ay gaareen daynuna iyo waxaas isbuucii lasoo dhaafaba murtadiintu sidaas ayay ku taameeyeen oo ay oranayeen laakiin xaqiiqdu waa in magaalada buura kaba shan iyo toban kilomitr ilaa laba kilomitr ay maanta ka fogaadeen magaalada baydhabana qaxaas uu ka jira maalmihii lasoo dhaafay lafta garen iyo saraakiishana ay magaalada baydhabo banaanka kaga soo baxeen oo ay leeyihiin magaaladan waa difaacanayna marka xasan garguurte lama oga in sidii axmed madoobe oo kale ugu fashilmin doono duulaankii uu ku qaaday iyo in duulaankan uu ku guulaysan doono iyo in kale lafta gareen iyo saraakiishiisa maamulka shaadaldirarka waxay leeyihiin jilbaha ayaan dhulka ugu dhufanaynaa waxaana ku qasbaynaa in teendhadii afisyooni doorashooyinkii lasugu laabto markaisku halaynayaan etoobiyaanka miya niyo ilaahi hadda lama oga ciidamada xabashada etoobiya degmada xudur degmada waaji buurhakaba degmada berdaale intaas way ku sugan yihiin mana soo faragelinin marka
war ay soo saareen oo dhinacay la jiraanna ma jirto ma jirto inkastoo baraha bulshada maanta lagu faafinayey warar sheegaya in cabdirasiid janan lagu xiray magaalada cadiis ababa ninkaasoo ku magacaabnaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka gedo isla markaasna saraakiil ka tirsan dowladda etoobiya ay waxaa loogu yeeray beesha caalamka u sheegeen in aysan ka gorgortamaynin waxay ugu yiraahdeen deganaashiyaha deegaanada koonfur galbeed oo ula jeegaan magaalada baydhabo dabcan oo deegaanadii kale hadda ee kooxda ridada saameynteeda ay ku yeelatay waxaa kaloo maalmahan mucaaradka kasoo horjeeda kooxda ridada ee la safan lafta gareen ay aada u bumbuuninayeen in masar Mhm.
hub fara badan ay keentay degmada buura kaba aad iyo aad ee, hubkaasna lagu weeraray magaalada baydhabo iyagoo ka raadinaya in tacaatuf ay ka Ethiopiaanka.
helaan dhanka xabashida etoobiya Aad, laakiin aad, weli aad.
mowqifka ee, Rasmiga ah.
ee ciidamada xabashida Lama etoobiya ee yaqaan.
loolankan murtadiinta udhexeeya lama ogo waxayse wax walba kala cadaan doonaan marka dhinacyadu ay isu- ay isugu tagaan magaalada baydhabo oo xabadda iyo jabada rasaasa laga maqlo magaalada baydhabo Eh, maxmedow eh, xiisaddan waxay dhalin kartaa eh, mid siyaasadeed oo kooxda ridada in eh, nidaamkeeda uu isbedelo ayaa laga yaabaa iyo qorshayaasheeda Mhm.
dhanka militariga oo kale waxaan arkaynaa in eh, ishub uruursi magaalada a- agaarkeeda oo baydhabo ka socday maalmihii eh, u dambeeyey Mhm.
Eh, maxaa la filan karaa maalmaha eh, soo socda inkastoo wuxuu dagaal ay yihiin een, haddana eh, lafta gareen iyo taageerayaashiisu waxay leeyihiin shaki inoogama jirin dagaalka aan ku adkaanayno Aad, iyagoo aad.
u sababeynaya in maleeshiyaadkan diyaaradaha lagu keenay iyo kuwa ilaa muqdisho soo socday ee ee ayagoo hab qaban halkaas soo galay waxay leeyihiin waan ka adkaanaynaa Aad, halka aad.
kooxda ridada ay leedahay ninkan sharciga jebiyey Waan waan soo soo qabanaynaa.
qabanaynaa Aad, aad.
yacni doorashadoodii maadaama uu ka lug baxsaday doorasho kale uu samaystay Ee, laakiin lama saadaali karo xaalka magaalada baydhabo Ee, falanqayaasha militarigan waxay leeyihiin baydhabo waa magaalo weyn oo dad fara badan ay degan yihiin dagaal magaalo haddii noqotona maalmo kooban dagaalkaas laguma soo afjari karo iyadoo tusaale loo soo qaadanayo in ee, lafta galeen ee, bilo ka hor maleeshiyaad tira yar magaalada uu kula dagaalamay Een, waqti badan ay ku qaadatay in dagaalkaas aad.
uu soo afjaro marka waa un dagaal wax walba ayaana laga filan karaa lamana oga cidda ee, u hari doonto gacankoynta magaalada baydhabo aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeena maxamed xasan alfaatix
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah caawa qodobka ugu horeeya oo aynu kusoo qaadanayno inuu waxa uu yahay xuutiyiinta yemen oo ku biiray dagaalka bariga dhexe weeraro culusna ku qaaday yuhuudda sahyuuniyadda waa cinwaanka mid ka mid ah warbixinada lagu qoray shabakadda wararka soomaali mima warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sidatan markii ugu horeysay ayay dagaalka cusub ee ka holcaya bariga dhexe ku soo biirtay jiho afraad oo si toos ah uga qayb qaadanaysa hoggaanka sare ee kooxaha xuutiyiinta yemen ayaa iclaamiyey inay difaacayaan iiraan ayna beegsanayaan masaaliixda maamulka yuhuudda sahyuuniyadda saaka aroortii hore ayay xuutiyiintu weerar ku qaadeen saldhig ku yaala gudaha dhulka falastiin oo ay yuhuuddu ku sugnaayeen kaasoo waxyeelo xooggan geystay inkastoo saraakiisha sahaynadu ay sheegeen inay ka hortageen weerarkaasi haddana warbaahinta maxalliga ah waxay soo warisay in saaruuqa laga soo riday yemen oo asiibay hadafkiisa mar kale xuutiyiinta ayaa galabta saaruuq noociisu yahay cruise oo ku soo weeraray yuhuudda balse ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan hubka ay xuutiyiintu adeegsanayaan ayay ridadiisu u dhexaysaa ilaa oo kilomitir yaxya sariic oo ah afhayeenka ciidanka kooxdan ayaa ugu goodiyey maraykanka inay dagaalkaas toos u soo geli doonaan haddii xulafada naato ay u soo hiiliso yuhuudda iyo maraykanka ayna xiri doonaan marinka biyaha ee badda cas aynu halkaa ku dhaafno warbixintii lagu qoray shabakada wararka soomaali memo markana ruushka oo sheegtay inuu dhulka soo dhigay in ka badan boqol diyaaradood oo daroon ah waa cinwaanka warbixin lagu qoray reediyowga alfurqaan weli waxaa sii socda dagaalka militari ee u dhexeeya dowladaha ruushka iyo ukrain kaasoo soo bilowday bishii febraayo labada kun labaiyo labaatankii tan iyo xilligaasi waxaa dagaalka laga dhexlay khasaare aada u ballaaran oo tiro iyo cadad toona lahayn war ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda moscow ayaa lagu sheegay in ciidamada dalkaasi ay dhulka soo dhigeen diyaarado daroon ah oo gaaraya boqol konton iyo shan ah kuwaasoo lagu soo weeraray qaybo ka mid ah dalka ruushka sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ayaa intaasi ku dartay maanta oo sabti ahayd in nidaamkooda difaaca cirka uu qabtay diyaaradahaasi tirada badan war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu qabtay gobolada baryanaaska leningrad soboloniski belgrod krask baskov kalunga tafer voronezh rosdov raizan oriol dula iyo novgorod kremia iyo magaalada moscow warbixintii lagu daabacay websayteka reediyoga alfurqaan ayay taasi ahayd in ka badan labaatan qof oo dhulgo ugu geeriyooday dalka tanzaniya warbixintana waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada ugu yaraan labaatan qof ayaa ugu geeriyootay dhulgo ka dhacay dalka tanzaniya kadib roobab lixaad leh oo ka da-ay dalkaasi xogo maxalli ah ayaa sheegaya in dhulgo iyadoo ay bilaabeen arbacdii na soo dhaaftay gaar ahaan gobolka imbeya ee tanzaniya mas-uuliyiinta dowladda ayaa xaqiijiyey in dhibashada ay ka mid yihiin caruur yaryar islamarkaana ay musiibadu sii kordhi karto daadad ayaa xaaqay guryaha tuulooyinka sida wararku ay sheegayaan geesta kale dalka kenya ilaa iyo siddeetan siddeed qof ayaa la sheegay inay geeriyoodeen sababo la xiriira fatahaadaha etoobiya ayaa sidoo kale horaantii bishan ay ka dhexeen dhulgo ay ku nafaayeen ilaa iyo siddeetan ruux khubarada cimilada ee gobolka ayaa sheegaya in khasaaraha roobabku ay kasii badan karaan sida haddii roobabku ay sii da-aan ugu dambeyntii boqolaal maleeshiyaad ah oo ku wajahan magaalada baydhabo islamarkaana uu amray murtad xasan gurguurte ayaa waxa ay gabaldhacii maanta ay gaareen halka loo yaqaano lughaware oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jirta degmada buurxakaba ee gobolka baay intay socdaalka ku jireen ilaa iyo laba qarax ayay la kulmeen mid ka mid a qaraxyadaasi waxaa la tilmaamay inay ku bakteen laba askari walaalaha muslimiinta ah xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhagaysanaysaan markana jubbada dhexe jumciyadda qur-aanka kariimka ee taabacsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada jilib bishii ramadaan ku qabatay mashruuc ku saabsan xalaqaad dadka lagu xifdisiinayo qur-aanka kariimka sidoo kalena la isaga saxayo waxaana loo qabtay dhammaan dadka ku nool magaalada jilib rag iyo haween qof kasta oo danaynayay in uu qur-aanka xifdiyo lagana saxo waxaana ka qayb qaatay dad badan oo isugu jiray rag iyo dumar oo meelo kala duwan ku qaadanayay kadib xalaqaadka ayaa lasoo gebagabeeyey markii ay bishu dhammaatayna xaflad ayaa loo dhigay xafladda waxaa sidoo kale shahaadooyin iyo abaalmarino lagu siiyey dadkii kaalmaha hore galay xaflad heer sare ah ayaa loo dhigay waxaana ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta jamciyadda iyo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada nuqabo iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam iyo sheekh abuu saciid azaylici الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وحولي إلى سبحانه وتعالى وحانك سيني تدوك ويسكو صلى الله عليه تيسكو متانا سنايانك سيني إيا قرآنك وينك بند indhahaaga ha u taagin in adduunya loogu faajifaajeeyey waxuun dhadhalaalkeeda waa caleen qoyan oo saacado kadib qallalaysa waxba ha fiirin ha qiimaynin kitaabkan baa ilaahay ku siiyey qiimaha badan oo qaayaha weyn low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasaddaca qur-aan buur haddii lagu waanin lahaa oo lagu soo dejin lahaa dhalaali lahayd oo dildilaaci lahayd weeye waa qur-aan cadiima buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waqaala tacaala walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa ilm waxaan ula nimid kitaab aanu kala saasaarnay oo kala dhigdhignay xalaashiisa iyo xaaraamtiisa xaqiisa iyo baadilkiisa calaa cilmin wanaxnu calaa cilmin annagoo ogaal iyo aqoon ku salaysan ama isaga oo ku salaysan kitaabka naftiisu aqoon iyo cilmi weyna badan fasalnaahu calaa cilmin hudan wa raxma lilmu'miniin qur-aankan marka qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay ilaahay unbaa garan kara subxaana wa tacaala kamaynu sheekayn karno qul huwa naba'un cadiimun antum canhu mucriduun warkiisu waa wen yahay waxa uu ka hadlayaana wax la koobi kariyo wax laga sheekayn karo maaha qul anzalahu aladii yaclamu sira في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما hiraryaal iyo dhulalyaal iyo waxa u dhexeeya sirtooda ilaahay garanayay oo ka warqabay oo sameeyey ayaa ku hadlay qur-aankan sheeke iyo khuraafaad sidaad u moodeen ma aha buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waa kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur waa kitaab ilaah u soo dejiyo oo loogu talagalay inuu dadka mugdiga iyo dalaalada ka saaro hidaayada iyo rishaadka iyo khayrka uu u saaro weeye waa kitaab qiimo badan ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka dhigay cizi iyo sharaf ciddii mataqaanaa qaadata cizi adduuniya mid aakhiro bay ku helaysaa wainahu ladikrun laka waliqowmika laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum buu leeyahay ilaahay subxana wa tacaala kitaab sharaftiinna iyo qiimihiinna uu kusa uu mataqaanaa ku salaysan yahay baan idiin soo dejin kitaabkan waxaa la yidhi waxay ayaddu tilmaamaysaa jihaadka iyo ummaddan in loogu talagalay ummatulqiyaada inay noqoto ummadaha hogaamisa muxuu tilmaamayaa kitaabka inuu yahay kitaab weyn oo qaayo badan oo qiimo weyn kitaabkaas baa layidhi haada alkitaab laa rayba fiihi kownuhu min kalaami rabbi alcaalamiin rabbilcaalamiinka kalaamkiisa inuu yahay shaki kama jiro xaq iyo baadil inuu kala saarayo shaki kuma jiro sacaadada dariiqeeda inuu muujinahayo iyo kan shaqawada kale shaki kuma jiro dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin kuwii ilaahay ka cabsado iimaan iyo taqwo la yimaada ayuu hanuun u yahay awalan allah subxaanahu watacaala ayaa maxad iska leh muslimiin naga dhigay nicmooyin fara badan oo anaan soo koobi karin oo u nimceeyey falahu alxamdu fi luulaa walaakhira walahu alxukmu wa ilayhi turjacuun haaniyan waxaan u mahadcelinayaa walaalaha maktabu dacwa iyo jimciyatu alqur'aani alkariim barnaamijkan khayriga ay soo diyaariyeen ila alhudaatina waa dacwatun ila alqur'aan qur-aanka qofkii dadka ugu yeerana qofkaas waa la hanuuniyey ilaahay subxaanahu watacaala dadaalkaas ay bixiyeen allah u yeelo fii miisaani xasanaatihim haalian naftayda iyo walaalaha dhammaan waxaan ku boorinayaa calaykum bilqur'aan qur-aanka ilaahay aan wada qabsano waayo qur-aanka adduun iyo aakharaba liibaanteenna iyo guusheenna waxay ku jirtaa qur-aanka kariimka ah ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaat anna lahum ajran kabiira qur-aankan wuxuu dadka ku hagaa mid ugu toosnaanta badan umuuraha oo dhan kitaabkan qur-aanka kariimka qofkii ku mashquula oo qabsada oo barta oo rumeeya oo qaata ilaahay subxaanahu watacaala darajadiisina kor u qaadaya ummudihii naga naga horeeyay akhbaartoodii waa lagu sheegay waxaa haddi kadib imaan doonana waa lagu sheegay wa xukmu maa baynana midda hadda inaga noo dhexaysana waxaan ku kala baxayno isaga lagu sheegay huwa alfaslu laysa bilhasli qur-aanka waa xaqa wax kala saara dheeldheel ma ahan ciyaarna ma ahan man tarakahu min jabbaarin qasamahu llaah qofkii qur-aanka isla weyno iyo kibir darteeda ugu taga ilaahay dhabarku ka jabinaya waman ibtaqa alhudaa fii hayrihi adallahu llaah qofkii hanuunka ka raadiya meel qur-aanka aan ahaynan ilaahay wuu lumiya qur-aanka huwa aladii laa tasiiqu bihi alahwaa walaa yakhluqu calaa karati radd walaa tanqadii cajaa'ibu walaa yashbacu minhu alculamaa xarigga alle oo adkaana waa qur-aanka dikrullaahi alxakiimna waa qur-aanka qur-aanka waa midkii jinniga marka ay maqleen isla marka ay dhaheen innaa samicnaa qur'aanan cajaba yahdii ila arushdi fa aamanaa bih qur-aanka qofkii dadka u sheega ama qofkii qur-aanka ku hadla run buu sheegay man qaala bihi sadaq qofkii qur-aanka ku hadlaa wuxuu ku hadlay run waman camila bihi ujir qofkii qur-aanka ku camalfalana waa lagu ajarsiiya waman xakama bihi cadal qofkii qur-aanka dadka ku xukumaan cadaalad buu sameeyey waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofkii qur-aanka dadka uu yeera waxaa lagu hanuuniyey tubtu toosan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ammaanay dadka kitaabkiisa akhrinaya ajar badanna waa u sheegay allah wuxuu yidhi subxaana ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamuu asalaa وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية لوضع على هيل التلاوة اللفظية حروفتي إن أخريده التلاوة الحكمية أخبارتي سنة الرمي أحكامتي سنة كعمل فل وحي كفر القرآن كفرتونا وحي كهر بين كهر waxaan isku dardaaramaynaa qur-aanka ilaahay inaan wada jeclaano waxaa munaasabadda laga akhriyey warbixin ku saabsan xalaqaadka marka koowaad ilaahi subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa mashruucan loogu magacdaray ila alhuda tina oo micnaheedu yahay hanuunka u kaalaya waa barnaamij qur'aani mawsimi micnaha sanadla ah una furan dhammaan dabaqaadka mujtamaca rag iyo dumarba shacaarkiisana waxa weye yatluuna kitaab allahi wa yatadaarasuunahu baynahum kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala in la akhriyo la daraaseeyo lagu subciyo shicaarkiina waa sidaa waa barnaamij namuudaji oo camali ah yaxudu calaa ikthaari tilaawati alqur'aani alkariim wa tathbiiti xifdihi fii shahri ramadaan waxaa loogu talagalay barnaamij camali ah oo boorinaya qur-aanka akhriskiisa in la badiyo iyo xifdigiisa bisha ramadaan wuxuuna ku socday qaab xalaqaad qur'aani ah fi lmasaajid walmaraakis annisawiya yacni muxuu ahaa masaajidada iyo maraakista dumarka xalaqaad ka furan ee qur'aani ayuu ahaa yacni qof weliba oo raqbo qur-aanka u haya wuxuu qaabilayey kamiyo qur-aanka ka mid a haba yaraatee qof shan muxuu ahaa muraajaceeyo iyo qof toban muraajaceeyo qof qur-aanka mashruuc marka waa mashruuc nooca ah waa mashruuc qur'aani mawsumi ah oona u furan لجميع طبقات المجتمع من الرجال والنساء أدابتسا waxaa kamid ah in lagu taxfiisiyo lagu dhiirigeliyo mujtamaca quraanka xifdintiisa laba ahdaafta waxaa kamid ah al-istifadatu min samaat shahr ramadan al-mubarak wa ta'awun ala al-khayr kama qala ta'ala wa ta'awunu ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awunu ala al-ithmi wal-udwan shahr ramadan ee khayrkeed in laga faa'iideysto oo quraanka iyo akhristiisa looga faa'iideysto macnaha la sugano kaalmeeyo أهدافت وحكمت تطبيقا واقتداء بهدي السلف الصالح حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون اجلس بنا نؤمن ساعة صحابة يسلف كيانا وديننا وديجر كاليا هل ساعة إلهي سبحانه وتعالى رمينا أهدافت وحكمت إلا أبو رجوي إيماني أه مالما بشر رمضان si khayrka u dhammaystirmo waxa weeyaan guushi ilaahayna loo helo ahdaafta waxaa ka mid ah in laga helo dad cadad oo qur-aanka xifdsan oo rag iyo dumar isugu jiro jilib waana la arkay insha allah barnaamijkaas waa la arkay ahdaafta sidaas uu micnaha barnaamijka uu aasaasan yahay waxyaabaha miisaadkiisa waxaa ka mid ah munaafaso in la helo oo dadka dhexdooda qur-aanka lagu tartamo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala in loo tafaruqo bisha ramadaan dhexdeeda qur-aanka in lala noolaaday ee dadka ahlu qur-aanka xifdiga in la sugo oo maraajaco lagu sugo wuxuu lahaa cadad mushaarikiin dad ka qayb galay masaajidada iyo maraakista dumarka ayuuna ka socday oo laba boqol iyo ka badanaa taqriiban baa iska diiwaangeliyey laakiin marka hadda ugu dambeysay dad boqol iyo wax la mid ah ayaa imtixaan ka galay nihaayiga ahaa oo gabagabada micnaha maalmihii bishii ramadaan ugu dambeeyey oo rag iyo dumarba isugu jiro tacaawun baa laga hel in la iscaawiyo oo dadka iscaawiyaan oo qofku qofka qur-aanka uu ku caawiyo iga dhagaysto ila subci hakada iga barnaamij noocaas oo kale oo tacaawun cala albiri ah ayaa laga helay micnaha majaanan oo dadka qur-aanka ay sadaqaysanayaan oo kalaamka ilahi subxana dadka ay barayaan waxaa laga helay attanaafus in lagu tartamo qur-aanka ayaa laga helay dadka rag ka mid a waxay sheegeen lix iyo toban cisho marka ay ka dhiman tahay bisha ramadaan inay mashruuca maqleen oo marka hore si yacni uu ka dadbanaa ayna ku talagaleen inay qur-aanka ka wada baxaan lix iyo tobanka cisho lix iyo tobanka cisho habeen iyo maalin micnaha inay u soo jeedeen kadibna ay u suura gashay qur-aanka inay ka wada baxaan tanaafus waa marka laga helay rag qur-aanka ka wada baxay sagaal saacadood kaga baxay qur-aanka oo dhan كوي تمن ساعات دد كغه baxay baa la helay labi تمن saacadood jalsa waaxida wax la dhihi karo oo yaani qofkan inuu fariisto xaajatu insaan inuu bax mooyaan quraanka inuu hal mar ka wada baxo oo waxyaalaha laga faa'iideey ka mid macna rag iyo dumar buu ka wada faa'iideen inaha ma sha Allah ku soo gaweynaa jazaakumullahu khayr wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay xalaqaadka oo isugu jira rag iyo haween waxaan ugu talagalay barnaamijka ila alhuda tina qasiida ama abyaad yar oo ilaa iyo sagaal ka kooban marka insha allahu tacaala sida tan ayay leedahay yaa طaalibii nuuri اlhudaa tahaya'uu faalfajru aqbala wاlmasiiru munawaruu wasmacuu nidaءa fi اlfu'aadi mujaljilan إlى اlhuda اtinaa sadaahu yukabaruu hada kitaabu اllahi baxru zaakhiru fiihi اlhudaa wabihi الnufuusu tuطaharu من عاش في آياته متدبرا سمت الروح واستنار المخبر أهل القرآن هم السنا وبهم baan ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadnaqaynaa mahad aan la soo koobi karin alladii wafaqanaa wahadaanaa wayasara lanaa inuu noo dhammaystiray xalaqadaas rabadaaniga ah masaajidana noogu dhammaystira ilaahi subxaanahu watacaala baa ku mahadsan runtii anuguna waxaan ka mid ahaa raggii ka faa'iidaystay aan barnaamijka ka dalaba ahaanna waan ugu jiray insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galay ilahina waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala inuu naga aqbalo ikhlaas nooga yeelo camalkeenni midda labaad walaalayaal waxaan ugu shukrinaynaa bacda shukrilahi tabaaraka watacaala jamciyadda qur-aanka oo barnaamijkan tafkiirkiisa iyo tabdiiciisa iyo takhdiidkiisa isku dhabarjabisay aad iyo aadna juhdi uga bixisay iyadana waa u mahad celinaynaa bacda xamdillahi tabaaraka wa tacaala maxaan ka faa'iidnay barnaamijkan ilhudatina waxaan ka faa'iidnay kow horta dadkii dalabadii xalaqaadka inay isbarteen oo rag badan ay meesha isku barteen khayr iyo wanaagna ay isku barteen is wax kale isku baran qodobka labaad waxa weeye aan ka faa'iidnay waa maxay almukdu fi lmasjid masaajidka in lagu nagaado intaa maxaan ku raha xalqadu ay socoto qodobka saddexaad oo ka faa'iidnay waxaa ka mid walaalayaal macrifatu kullu shakhsin biqadri taaqatihi min alxifd qof kastaba intuu xifdin karo inuu ogaaday maanta oo ragga qaar baa shan qabsaday ragga qaar baa shan iyo toban qabsaday ragga qaarna waxay qabsadeen soddon bay qabsadeen intiina ilaahay subxaanahu watacaala waa fuliyey way noo suurta gashay in lagu soo dhoweeyey bisha rabadaan xalaqaad qur-aaniya iyadana waxaa ka mid ah waxyaale aan ka faa'iidnay qodobka ugu dambeeya oo ardayda ama dalabadu ay ka faydeen waxa weye walaalayaal qofku inuu fahmo in la sii wadi karo xifdiga qur-aanka bisha ramadaan kadib ragga ka qayb galay maxay dalbanayaan ama waxyaalaha ay soo gudbinayaan maxaa ugu weynaa waxaa ugu weynaa walaalayaal in la helo jamciyadda iyo wilaayada iyo maktabka dacwadu iskaashanaya inay abaabulaan noona agaasimaan haddii ramadaan dhammaaday xalqo qur'aani ah in la agaasimo oo masjid masaajida ka mid a lagaasimo laga agaasimo si qof kasta oo muslin ah uuga faa'iidaysta xalaqada qur-aanka ah markaa xalaqo kamiin ah tasxiixeedii leh barnaamijkeedii leh in laloo agaasimo oo soconaysa maa bacda ramadaan soconaysa insha allahu tacaala ilaah baa mahadsan noo fududeeyey in aan ka qayb galno xafladaan ikhtitaam alqur'aan alkariim bisha ramadaan bilowgeedii aan bilownay subac oo qur-aanka kariimka ilaa iyo wuxuu nala soo gaaray toddobaaatankii maasha allah alxamdulilah intaas kabacdina maanta waxaan joognaa ikhtitaamkii xafladda ilal hudatina alxamdulilah ilaaha ku mahadsan na soo waafajiyey dad badan oo aanan ilaahay soo waafajinaa jira iyagana ilaahay usoo fududeeyo alxamdulilah ilaahay baa noo fududeeyey aan uga shukrinaynaa uma walaayada iyo maktabu dacwa jamciyat alqur'aan alkariim ilaahay subxana watacaala ajarkooda ha badiyo alxamdulilah maantana waxaan soo gaarnay ikhtitaamkii xafladda shahaadaadkeennii iyo ilaahay subxaana watacaala wixii ilaahay noo qadarayna aan ku qaadanay الحمد لله إله كم هاتسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الله يا مهضر مسوناتي نسوى فجينا كقيب قلنا مشروعي هاي الهدى تينا كاسو ناقبتي مكتب الدعوة كارهان جمعية القرآن الكريم كا وحنا قوم هاد علينا سيدي معنا نوسر بين مانتنا وحنا أفرنا حفدي أختامك مشروع عاسي الحمد لله رديدي هلكا كسو قيب الشيء انت بش رمضان فديدي ayagana waxay ku qaateen halkaasi shahaadooyin halkan waxaa ku qaadanaynay xalaqaad oo qur-aaniya oo loogu talagalay bisha barakeysan rabadaan maantana loo soo qatimay insha allah tacaala wax badan ayaan ka faa'iiday maanta meesha shahaadooyin ay ardada ku qaateen alxamdulilah ramadaanka waxaa soo dhiganay in oo qur-aanka ilaahay la muraajaceeyo akhrisano subaca garjinna maasha allah ardada qaarna dareeris iyo waxaas laga dhegeysan jira maasha allah macalimiinta oo meesha macalimiinka ahna ilaahay khayr ha siiyo mugtub dacwana waa u mahadcelinaynaa iyo jamciyat alqur'aan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والسلام الحمد لله ثم الحمد لله الله سنوح بدن ومهد علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها intaas kadib waxaan u mahad celinayaa wilaayatu jubal wusdaa alislaamiya ee muxaafadada degmada jilib iyaduna waan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala maanta waxaan ka soo qayb galnay haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe barnaamij ila alhudatina tashjiicu ahlulqur'aan xaflad micnaha insha allahu tacaala ikhtitaamkeeda oo mawsimkeeda koowaad ramadaani ah tasxiixa qur-aanka insha allahu tacaala wiilal iyo gabdhaba leh marka insha allahu tacaala run ahaantii barnaamijkan aanu maanta ka soo qayb galnay waa barnaamij aan aad ugu farxsannahay walaalaha ka shaqeeyey ee isku soo dubriday oo insha allahu tacaala u dhabar adeegay aad baan ugu mahadcelinaynaa macallimiintii oo insha allahu tacaala asharada bixinaysay iyo insha allahu tacaala ardadii oo u dhabar adeegtay iyo wiilal iyo gabdhaba oo juhdigaas ballaaran iyo dadaalkaas ay bixiyeen insha allahu tacaala iyagana waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay sii labalaaba oo insha allahu tacaala barnaamijkaana barnaamij insha allahu tacaala oo aad insha allahu tacaala aan u soo dhoweynayna waay haddaan odayaasha nahay waanu ku faraxsannahay in la wada faa'iidaysto marka barnaamijkan insha allahu tacaala oo sanadlaha ah oo bisha ramadaan ku saabsanna asagana aad baan u soo dhoweynaynaa cidda ka soo shaqaysay iyo is- isku soo dubriday insha allahu tacaala aad bay u mahadsan yihiin iyaguna waxaan leenahay sii labalaaba وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي بقى مهاتسن ثم وحا مهاتسن حركة الشباب المجاهدين يا ولايوين كذا كلا دون ملك استو أي جوجان ذلك وحا كلو مهاتسن حلفدا أن هذا قرح ذا بضن آه، وحا كلو مهاتسن مكتب الدعوة آه، اسكو سود بردي u suurogeliyey inuu xalfaddan noo dhigo nooguna yeer qofka bili'aadanka ah kow horta inuu marka hore wax fahmo wuxuu fahmana ay noqdaan wax fiican oo kitaabkiisa iyo tawxiidkiisa uu fahmo laba inuu wuxuu fahmay uu barto saddex inuu maxaan ku idhaha soo bandhigo ama ummadda baro inuu ku camal falo kuwa ku camal falay allaha naga dhiga wixii aad barateen kuwa dadka barin allaha idinka dhiga haddaan nahay annaga odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waa idiin ducaynaynaa ducaan leenahay waxaa kaloo noo daba yeela dardaaran geedka ilaahay bixiyey oo doogood aragteen haddaad aragtay geed hoos ka qalalan korna ka qoyan waa calaamaad dadka iyo bili'aadankii ku agnool buuna ka turjumaya waa guri uu aabbihii maxaan ku dhaha ehlu tawxiidka yahay maamadina ka hadlaysan tahay haddaad aragtay geed hoos ka qoyan korna ka qalalan aabbihii baa aafa ku dhacday ilaahu aafaha nagu ridi waxa weeye marka bahasha marka in oo maaragtay waalidka wuxuu ku fiican yahay hooyada aabbaha owlaadda owlaadda laftooda waxay ku agaagayan markay hooyada iyo aabbaha isla toosan yihiin waxaan leenahay marka ilaahay subxaan qaadir ha idin barakeeyo wixaad barateen maxaan ku rahdaa idinkana kuwa ku canfalfalo ummadda baro ku dhaqmo owlaaddooda ku tarbiyeeye ilaahay baa wuxuuna siiyey nabadgelyo aan wax ku baranno waxna ee ku kordhisanno ilaahay subxaana qaadir ha baa mahaddaas aan u celinhayaa uma xarakadan u celinhayaa ilaahay ha idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولا ليال الله يا ما هذه سكالة سبحانه وتعالى عليه نوكل ميي كلا كان خير كبدن oo ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala lagu weynaynayo allahaas ayaan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala bacda xamdillaahi waxaan u mahadcelinayaa walaalaha maktabu dacwa jazaahum allahu khayran khaasatan jamciyat alqur'aani alkariim oo iyagu mar walba u taagan khidmada kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala sidii bulshada muslimiinta loogu adeegi lahaa ilaahay kitaabkiisana loo bari lahaa loogana saxi lahaa carabkooda khaladka iyo khad'a ku jira jamciyadda u taagan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo dadaalka iyo mataqaanaa juhdiga aad bixinaysaan waxaa farxad weyn inoo ah walaalaha maktabka guud ahaan ee bilahan hadda aan soo dhaafnay xaflaadka ay qur-aanku u qabanayeen ama kuwa culuumta kale sharciga ay u qabanayeen aad ayay u fara badnaayeen way soo laalaabanayeen shahaadooyin fara badan ay bixiyeen xaflado fara badan ay qabteen juhuudda marka ay bixinayaan waxay ummadda muslimiinta dareemayaan sida maktabku oo ugu taagaya shaqadan dacwada ee ummadda loogu khidmaynayo ilaahay subxaana wa tacaala marka amhaashooda ha inoo badiya ee dacwada iyo khayrka ay ku jiraan ilaahay ha ka aqbalo ummaddeennana allah u barakeeyo intaa kadib walaalayaal barnaamijkan ilaalhuda atina oo hadda maanta aan u joogno dadka ee muslimiinta ee gabdho iyo wiilalba leh ee ka qayb galay ee loogu talagalay in lagu tashjiiciyo dadka ahlu qur-aanka xafladdaas oo ah midii ugu horreysay ramadaan ahee la qabto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nasiib inoogu daray wilaayada jubbada dhexe khaasatan magaalada jilib in lagu qabto teedii ugu horreysay koobaad idinkuna waxaad nasiib u yeelateen dadkii mataqaanaa iyo tashjiicinta ahlul qur-aanka ee barnaamijka noocan oo kale ah kuwoodii koobaad inaad noqotaan iyo ilaahay subxaana wa tacaala idinka nasiib idinkugu daray insha allahu tacaala hadduu ilaahay qadaro sanawaadka soo socdan waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay inoo joogteeyo oo sanad walba biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ramadaan kasto naloo qabto ee xaflad noocan oo kale lagu tashjiicinaya dadka ahlu qur-aanka carabkoodana lagu saxayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala taana insha allahu tacaala ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa inay wilaayadeenu noqoto wilaayadii ugu horreysay maktabku ay ku bilaabeen shaqadan iyada ilaahay ayaa subxaana wa tacaala inagu manaystay muslimiin haddaan nahay qur-aanka kariimka waa deeq ilaahay subxaana wa tacaala ina siiye iyo fadli dheeraada fadliga dheeraadka ee qur-aanka ilaahay nagu manaystay waxaa nalaga doonayaa marka insha allahu tacaala inaan uga faa'iidaysanno barashadiisa ku dhaqankiisa jaanib walba uu u baahay inaan uga faa'iidaysanaa la doonaya maanta alxamdulilaahi wilaayaadka islaamiga guud ahaan waxay fursad u haystaan dadka ku nool ee muslimiinta inay kitaabka ilaahay bartaan inay xifdiyaan inay ku dhaqmaan inay difaacaan shareecada ilaahay si kaamil ay u qaataan halka maanta dad badan oo muslimiin oo caalamka ku nool aad arkaysaan tartamo qur-aan in la qabanayo magaalooyin waaweyn oo cawaasima lacago fara badan iyo hadiyaad fara badanna lagu bixinayo maca daalika haddana innagu waxaan dheernahay qur-aanka aan ku tartamayno annagu waxaan xor ugu nahay inaan kitaabka ilaahay ku dhaqanno inaan difaacno inaan diin ahaan u aaminsannahay oon caddaysanno oon daahirsanno yaan dheernahay innagu markaa fadliga dheeraadka ilaahay nagu galladaystay ee amni aan u haysanno oon ciidan u haysanno oo maamul u haysanno shareecada ilaahay inaan la jaharno bannaanka la nimaadno ku dhaqanno xuduudda la oofiyo shareecada ilaahay si kaamila in loogu dhaqmo waxay ka mid tahay nicmo weynoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala marka inaan xifdinno keliya annaga nagama ahane waan xifdinaynaa waan baranaynaa laxniga iyo khaladka nagu jiran waan iska saxaynaa waan difaacaynaa oo cadow kasta oo duulaan ku ah ilaahay kitaabkiisa qorigaasaan la hortaagan waan ka difaacaynaa jaanibka kalena waan ku dhaqmaynaa guryaheenna suuqyadeenna maxkamadaheenna iyo maamulka yuu inoo wada yaallaa taa marka waa insha allahu tacaala arrin u baahan inaan ilaahay uga mahad celino subxaana wa tacaala waxaad ogaanaysaan dadkiina ahlu qur-aanka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala maanta fursadda uu u siiyey kitaabka ilaahay inay xifdiyaan ama laga dhegaysto laga saxa waa fadli dheeraada nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu inoo sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu yacni ummadda nebi maxamed waxaa ugu khayr badan kuwa qur-aanka barta haddana dadka bara qur-aanka ilaahay wuu idin baray inaad ummadda muslimiinta bartaan oo sii gaarsiisaanna waxay keenaysaa khayrkaa iyo wanaaggaa nebigu calayhi salaatu salaam uu ahlu qur-aan ku sheegay inaad insha allahu tacaala mansiladooda gaartaan qur-aanku sidii nabiga calayhi salaatu salaam inoo sheegay wuu lumaayo wuu fakan ogyahay ratiga markii la dabro dabarka haddii laga furo oo qofkii lahaa uu ka tago awrka isagoo meesha ku xihan oogu imaamaysid wuu iska dhaqaaqaya qur-aankuna waa saas oo kale wuu ka sii daraya haddaadan la saaxibin layla wanhaaran aadan akhrin isaguna habeen haddaad moogaato habeenuu isna kusii moogaanaya wuu kaasii fogaanaya marka akhrintiisa insha allahu tacaala inaad ku dadaashaan oo uu qur-aanku idinka lumin waa idiin dardaarmayaa qur-aanka aad barateen inaad ku dhaqantaanna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waa idiin dardaarmayaa waxaana rabnaa qur-aankaas aad barateen ee aad ku dhaqanteenna inaad ummadda inteeda kale aad gaarsiisaan si wanaagga iyo khayrka aad u gaartaan ummadda inteeda kale insha allahu tacaala inaad gaarsiisaan waa idiin dardaarmayaa wajazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo camalkiinnana ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo walaalaha jamciyat lqur-aan oo iyagoo howshaan u istaagana ilaahay subxaana wa tacaala ajirkooda ha badiya hal abuurka iyo taladaa mar walba ay bulshadeena muslimiinta u keenayaan ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag ha ugu bedela annaguna aad ayaan ugu faraxsannahay wajazaakum allahu khayr guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى